howlka haweenka gobolka shabeellaha dhexe iyo kan degmada jowhar ayaa ah kuwa u ololeeya helidda qoondada haweenka ay ku leeyihiin siyaasada dalka uguna mid noqon lahaayeen xubnaha sarsare ee dowladda iyo kan maamul goboleedka hirshabelle haweenkan ayaa isugu yimaado kulamo gaargaar ah oo looga hadlayo ka qaybgalka siyaasada soomaaliya ee ku aadan doorka haweenka ay ka qaadan karaan dib u dhiska dalka nabadda iyo xalinta khilaafaadka najmo xasan cali oo ka mid ah haweenka degmada jowhar iyo nafiso seemey nuur oo ka tirsan ururka haweenka gobolka shabeellaha dhexe ayaan wax ka weydiiyey sida ay haweenka ugu qaybgeli karaan siyaasada dalka haweenka waxay uga qaybgeli karaan inay iskugu yimaadaan wacyigelin ay sameeyaan dhalinyarada inay iskugu keenaan ay shir sameystaan maxaa la lahaaye oo habeenka oo maxaa la lahaa xilka qabanayo doorka ku lehna ay badiyaan shirna qabsadaan xil walbo ee iska warhaayaan sidaasay maxaa la lahaaye uga qayb qaadan karaan odayaasha dhaqankana ay ka qayb noqon karaan ee ku baraarujiyaan inay ka mid noqon karaan haweenka door wanaagsan ayay ka qaadan karaan waayo haweenka waxay udub dhexaad u yihiin bulshada maadaama ay haweenka waxsoo saarka ayaka ka mid yihiin waxsoo saarka markaan ku leeyahay waxaweeye guriga marka guriga laga soo baxayo laga aas-aasiga oo qofka oo guriga dhisan kasoo baxayo habeenaa ka horta haweenka siyaasadda horta waxay uga qeyb qaadan karaan horta waa inay galaangal badan ay sameeyaan iyadoo markaasiita gabadha oo isku kalsoon waxna baratay haddii ay tahay maxaan ku irahdaa odayaal dhaqameed haddii ay tahay iyada laftirkeeda inay micnaha ay isku mashquuliso in ay ka qeyb qaadan karto siyaasadda waa horta in ay isku yimaadaan gabdhaha aqooyaaniinta ee waxbarta inkee midii aan waxbaranin in gabdhaha la kaanbeygareeyo lacaga aruursadaan si ay uga qeyb galaan siyaasadda ee micnaha ee wadankooda markaas sidii wax loo qaban karo wadankeena burburweyn ayaa ku dhacay ee horta gabarna ee laga maarmaan waay horeyaa waxaa loo yiri minin aan naag lahayn
dhanka kale faadumo naaji oo ah xogeeyaha ururka haweenka gobolka shabeellaha dhexe ayaa dhankeeda rediyo isna ugu warbixisay caqabadaha gabdhaha ka heysta ka qaybgalka siyaasadda islamarkaana odayaasha dhaqanka ugu baaqday in ay ahmiyad gaar ah siiyaan haweenka maadaama iyaga ay yihiin lafdhabarka bulshada dowladda hirshabelle xisir gabdhaha ku jiro gabdha hoos waa gabdho yaroo tiro yar oo cayman waaye gabdhihii loogu talagalay ma aysan gelin waxaana wacan gabdhaha diyaaray yihiin oo mar walba ololo weyn ay qaadeen oo ay hogaaminaysa xataa ay yihiin gudoomiyaha ururka habeenka qaranka batuunashi axmed gabale ay hogaaminayso ayaan wada qaadnay waxaana la yidhi markaan qaylina qaylina waa idinla siinaa boqolkiiba soddon koondada haweenka welina lama siino koondada haweenka haweenka ku nool hirshabeelle xaqa ka maqan ma ogola inay bixiyaan odayaasha odayaasha ugu wacan laakiin haweenka way dadaalaan oo mar walba way ka qayb galaan wayna ogol yihiin ayagoo xataa volunteria nu shaqeynaa abtanaad volunteria weli ku shaqeynaa anaga laakiin ma ogola odayaasha inay gabdhaha siyaasadda ay ka qayb galaan laakiin gabdhaha way ogol yihiin inay siyaasadda ka qayb qaataan odayaasha inay gabdhaha soo saaraan ay ka mid noqdaan siyaasadda waddanka inay ka mid noqdaan
ururka habeenka gobolka shabeellaha dhexe iyo kan degmada jowhar ayaa ah kuwa inta badan u ololeeya helidda qoondada habeenka ay ku leeyihiin siyaasadda dalka